weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka salaamaha idaacadda asxaab badan oo qaarkood meelo kala duwan jooga ayaa barnaamijka nagala qayb galaya ilyas daawud oo ka mid ah wariyaasha idaacadda mid ka mid a magaalada muqdisho ka howlgala ayaa hadda telefoonka ku jira ilyas haddii aad i maqasho waxaan filayaa magaalada muqdisho aad ka howlgashaa maantana si weyn ayaa ciidda munaasabadda ciidda loogu dabaaldegay marka ugu horreyntii kusoo dhawow idaacadda codka hiilaan ee magaalada beledweyne haddii aad ii maqlayso halo codka hiiraan ciid wanaagsan magaalada tan muqdisho ee caasimada dalka maanta si weyn baa
ay ku oogeen masjidka smaabka halkaas oo madax fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo dad kale shacabka ay salaada ciidul adxa ka qayb galeen kadibna dadka waxay bilaabeen in ay isku hambaleeyaan munaasabada tan ee maalinta koowaad ku beegan ee ciidul adxa ee maalinta koowaad iyagoo is odhanaya hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikeyr maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore waxaad arkaysaa gawaarida qeybahooda kala gedisan oo maanta dadweynuhu ay aad u isticmaalayaan waddooyinkii waa ay mudhaafiyeen dadku gaar ahaan carruurta yaryar oo aad soo baxay oo ciidda ku faraxsan inkastoo ciiddan ay ku soo aaday iyadoo markaa wax walba oo marka loo eego dhinaca raashinka udulduruuriga iyo alaabaha kaleba ay sarowka xooga laga
dareemaymarka laakiin sarakaca tiri marka sababta maxay tahay maadaama inta badan xiliyadii hore ama ciidihii hore corona uu jiray hadda laakiin xaalku uu caadi yahay marka sarakacaasi maxaa keenay
runtii bashirow sidaa la socoto magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay markaasi leedahay xeeb weyn oo xilligii badxirinka lagu jiraa markaa maraakiibtii qaybooda kala gedisan ma shaqaynayaan oo haddii ay shaqaynayaan maraakiib waaweyn ayaa shaqaynaya ganacsatada qaar waxa ay ku macneeyeen sicir bararkan iyo weliba waxyaabahan kale ee adkeeyey ee ciidda xataa ku soo aaday badxirinka oo saamayn xoogan ku yeeshay isu socodkeedii badeedka kala gedisan ee markaasi badda isticmaala taa ayaa keentay in wax walba ay qaaligaroobaan shidaalkii waa qaaligaroobay marka inta badan ganacsatadu markaan weydiino waxay noo sheegayaan in badxirinkaasi saamayn uu ku yeeshay iyadoo awal hore uu dadku saamayn ugu yeeshay cudurka covid nineteen ama sagaal iyo toban marka si kasta ahaataba dadku way ciideen oo ciiddii way u dabaaldegayaan maasha allah dadku waxa weeyaan waa ay isku marxabaynayaan ciidan ciidul adxa inkastoo ay tahay ciidda hilibka oo dadku aad bay hilibka maanta u raadinayaan ha laakiin ha laakiin dad kaleento oo waxaa jira oo aan awoodin oo dhankooda ee maanta laga yaaba in aysan wax hilibba aysan arkin marka inta badan muqdisho waan ognahay meelo loo dalxiis taga ayaa jira bal meelahaas ka waran runtii magaalada muqdisho waayadii dambe waxaa ku soo kordhay goobo loo dalxiis tago sida daarusalaam oo ah meel markaasi aad dadku ay ugu dalxiis tagaan oo aad moodo markii aad tagto in magaalo kale aad joogto daarusalaam haddii bashiirow inaan kusoo koobo waa meel ama xadiiqo aad ku arkayso xayawaano kala gedisan oo duurka dadku ay ku arki jireen ama meelaha miyiga dadka ay ku arki jireen sida waraabaha oo kale dadkii reer muqdisho magaaladaa lagu keenay waa ay daawanayaan marka dadku waxba kama maqna oo marka loo eego dhinaca dalxiiska sidoo kale meel la yihahda jirto beerta nabadda iyo meelo kale oo muqdisho lagu soo kordhiyey iyo meel iyana la yidhahdo goljano waa aad bay u tiro badan yihin meela loo
ha laakiin adiga inkastoo intaasoo dhan maanta aadan soo marin meelaha qarkood waa tagtay marka waxaa jira caqabado badan oo dadka muqdisho haysta oo qaarkood ay suuragal tahay in aysan dhaqdhaqaaqooda u yaryahay maadaama waddooyinka qaar xilliyada qaar ay xiran yihiin ama meelaha qaar marka adiga waxaa xoogaa dadka badan ay tilmaamayaan muqdisho joogtaa lacagtii shilinka soomaaliga shaqaynayso taas marka waa faa'iido weyn ma la dhihi karaa runtii bashiir aad baad u mahadsan tahay magaalada muqdisho runtii inkastoo ay tahay caasimada dalka haddana weli waxaa shaqaynaya lacagta shilinka soomaaliga ee kunka shilin aad baa loo isticmaalaa dadka qaar ma markii ay gaari raacayaan qaarkood sharaf markii aysan warintiyaal ayay isticmaalaan oo waxa ay leeyihiin oo ha laakiin laakiin waxaan waxaan waxaan waxaan ka hadlaya waxay tahay maadaama maanta ay ciid tahay inta badanna ee carruurtoo kaleeto ee ee waxay ee dadka weydiinayaan waa xaqul ciidka marka lacag soomaaligay ku baxaysaa ee saas ayaan ula jeedaa runtii shilinka soomaaliga aad baa looga isticmaalaa magaalada muqdisho sida hore aan kugu sheegay dadku waa isdhexgalayaan inkastoo roobabka xilliga xagaaga ah magaalada muqdisho ay ka curteen oo meelaha qaarkood biyo fariisna ay noqdeen laakiin gaadiidka magadiiskala gedisan sida bajaajka oo kale gawaarida kale iyagana caasiyada loo yaqaano aad bay u isticmaalayaan xaafadihii way gelayaan muqdisho maantay waxa weeyaan ciiddu aad baa loogu dabaaldegay wa wa waan gartay marka ciidan waan dareennay oo corona ma jiro dadkii caadi ayay maaragtay u ciidiyaan marka adigoo maasan yaad isleedahay waa salaamaysaa haddii ay jiraan dad kala duwan ama dad kooban yaa salaamaysaa wareentay runtii bashiirow dhammaan ummadda soomaaliyeed ee idaacaddakan iga dhegeysanaysa ayaan salaamayaa inta magaceyga iyo muuqaalkeyga taqaano oo adigu aada ugu horeyso bashiir cabdullaahi cusmaan iyo saaxiibkey weli cumar maxamed cawaale cumar sahnuuni oo idaacadda codka hiiraan isla ka shaqeeya studio ila fadhiyaa marka ha- hadda hadda stu- ha- ha- ha- hadda hadda ha- hadda studio ila fadhiyaa marka koleta barnaamijyo kale intuu asana qaban doonaa anigaa u qaaday inkastoo uu leeyahay eh, in waxaan rabay su-aalo badan aan weydiiyo laakiin janiska u saamixi waayey Eh, wuxuu leeyahay eh, marka marka laga soo tago eh, cumar oo hadda stuudio ila jooga iyo asxaabta kalenta idaacadda qaarkood ila joogaan marka haye haddii aad sii wado salaantaada runtii bashiir ee halkaa lagu sheegi karo ee, dadku aad bay u tiridan yihiin ee, haddii adiga iyo cumar sahnuuni aa idin tilmaamay Ah.
ee, dadka kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kulli caam wa antum bikayr ha inta inta barnaamijka uu socdo haddii lacala lagu eedeeyo oo anaga naga tagta lagu dhahane eh, barnaamijyada kale intaan ku keeni doonaa aada umaadsantaa elias Eh, aadaan umaadsan yahay Eh, elias daawud ayuu ahaa oo isaga jooga magaalada muqdisho eh, barnaamijka aan nagala qaybgalayay qadka telefoonka ayuuna si toosa ugu jiray